جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xero maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin degmada qansax dheere ee wilaayada baay ku dhowaad shan iyo toban askari oo silibiyiinta kenya ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamuun howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada ay ka qaybisay degmadaas in ka badan kun qof oo ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga degmada afgooye ayaa ka faa'iidaystay jowlad dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan ku galay xero muhiim u ah cadowga allah oo ku taalla gudaha dalka maali wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo gebagabaysay xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayadaas xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa si kulul u weeraray murtad gurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhexeeya murtadiinta جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax arbaca ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xero maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin degmada qansax dheere ee wilaayada baay warkaas iyo war kale oo ku aadan ku dhowaad shan iyo toban askari oo silibiyiinta kenya ah oo bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu iyo howlgallo kala duwan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed
ciidamada mujaahidiintu waxay saqdii dhexe ee xalay dagaal culus kula wareegeen gacan ku-haynta xerada murtadiinta caalmashruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dagaal muddo kooban socday kadib ciidamada mujaahidiintu waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen xerada murtadiinta waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarkaasi inta la xaqiijiyey dagaalkaas culus ee xalay mujaahidiintu kula wareegeen xerada murtadiinta ee qansax dheere dhimashadu waa lix askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa afar askari oo murtadiin ah shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka ilbaaq hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee qansaxle ee degmada buulaburte bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka bariire laamu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya oo ka baxay deegaanka kayunka kuna sii jeeday magaalada ishaakaani ee gobolka laamo oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa shan askari oo saliibiyiinta kenya ah dhaawacuna waa sideed askari oo isla saliibiyiinta kenya ah iyo gubashada gaari kooyal ah howlgalladana ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee kenya waxay qayb ka noqonayaan weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareeca la dirarka ah kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga
mahadsaned yaasir fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada ay ka qaybisay degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiraxiin sheekh cali
dad isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa xoolaha nool loogu qeybiyey degmada galhareeri kuwaas oo ka kala yimid magaalada iyo deegaanada hoos yimaada dadka la siiyey xoolaha ayaa u duceeyey mujaahidiinta iyo muslimiinta masaakiinta soo xaadirtay goobtii lagu qeybinayay eriga sakawaadka ah ayaa wejiyadooda laga dheexanayay farxad idaacadda islaamiga al andalus ayaa la dhex qaaday mikrofanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada calaykum salaam waram cali axmedaa leeyilah ariyaa laysiiye ari ari ari sakawaada waay gaalada allaha jabsho muslimkana kor allaha ka dhigan leh شريف محمد عدي اري مساكين تلو قيبها مجاهدين شن حب شن حب اللي سي او مجاهدين مجاهدين مجاهدين تو اي قيبين اسمه عاو ان قال الهي او او او جبشو ايدنا ايدنا كور الهي u dhigo madar ay nabad geli ilaahay loo sii wasaxsho saasan u duceeyna calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu ari sakaa oo walaayada islaamka dhiibe ajir iyo xasano allaha siiyo ilaahay hamaalkooda ha gudo gaaladana allaha jabsho baaba iyo jab allaha ku rido cabdikariin arigaa laysiiy walaayadaasiiso maasha allah gaalada dhib allaha siiyo muslimiintana kor allah ka dhigo magacaygu waxaa waaye maxamed cabdulle maanta sakaa lagu bixiya khayr allah siiyan la ajri xasano badan allah siiyo gaalada allah jebiyo anigoo faadmo faarax allah faadmo saddex neef oo ariya sakawaada walaayada kor allah u dhigo waa ay xurmeeyeen khayr allah siiyo ilaahay kor ha u dhigo hoosna allah kala yaabo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa sanad weliba u qeybisa xoolaha sakada shucuubta muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee galgaduud mahadsanid cabdiraxiin in ka badan kun qof oo ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka faa'iidaystay jawlad dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada shabeellaha hoose bashiir muxiidiin abuayman ayaa warbixintan inoo haya balliquu cannii walow aayah xadiidkan shariifka ayaa cinwaan looga dhigay xamlada cawadeedkan ee ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoo la gudanayo ammaanada shakhsiga ah iyo tan caamka ee ummadda ka saaran in la faafiyo dacwada risaalada tawxiidkan ee gaartoomiye iyo magaalo isagoo ka duulaya amarkaasi dul saaran islamarkaana hiigsanaya horumar aakhiro iyo mid adduun ee bulshadu ay gaarto ayuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu ku dhawaaqay jowla dacwadeedkan oo ka hirgeshay degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka goobaha ay gaartay islamarkaana bulshada ay uga wada faa'idaysteen waxaa ka mid ah deegaanka weelmaarow ee hoosaga degmada afmadow kun laba boqol toddoba iyo toban qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday ayaa si weyn uga wada faa'idaystay dowro sharci oo qayb ka ah jowladan dacwiga ee sida aadka kaga socota degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jowladan ayaa duruus sharci ah iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعة والانقياد له بطاعة والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله في سؤال سؤال كم أركان الإسلام؟ كم أركان الإسلام؟ في الجواب في الجواب خمسة خمسة وهي وهي شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة
ugu dambeenna waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka weelmaarow ee ka faa'idaystay jowladan dacwiga oo la hadlay idaacadda islaamiga al andalus magacaydu waa wadan aadan mukhtaar waxaana ku noolahay degmada afmadow qaas ahaan weelmaaro duuraa noo socotay maantana way noo soo xoogowda asaasiyaad daruusal muhiima marka alwaajibaad wax badan aan ka fahmay ilaahay baa ku mahadsan marka maantana gabagabaay noo tahay dacwadan iyo barashadeeda baahidii loo qabo ilaahay baa ku mahadsan ilaahay idina soo makaniyey maalin walbana waan u baahannahay mar walba waan u baahannahay dacwada ilaahay baa ku mahadsan maclimiintiina bartaana ku mahadsan si gaar ahaan walaayada limaada qalaqna allahu qalaqna allahu licibaadati waxdahu walaa nushrika bihi shay-an شيئا أنا لا ولاجنين الله كليس ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرى الله من الأقوال والأفعال الظاهر منك موضعه والباطن منك قرصون إن كنت الدين الإسلام لحد إيمان إحسانك جرودها لكل وأن ربره مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ay si dardar leh kaga socoto jowladan maalmaha soo socda ayaan soo gudbin doonaa insha allahu tacaala bulshada deegaanadaasi sida ay u gaartay dacwada mahadsanid bashiir wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed waa askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo gaarayeen askar taayibiin ah oo fara badan aadan maxamed mahada cali cibaar mahada cismaan maxamed cabdi iyo maxamed cabdi aadan waa afar askari oo taa'ibiin ah kana tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta macawisleyda iyo kuwa booliska kooxa riddada kuwaas oo ka kala yimid muqdisho iyo beledweyne waxayna wilaayada hiiraan askartan taa'ibiinta ah ku soo bandhigtay deegaanka booco ee dhacabariga hiiraan islamarkaana hoostaga magaalada beledweyne askartan taa'ibiinta ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay dhibaato culus kaga soo tageen safka murtadiinta allahna uga toobadkeeneen gaalnimadii ay ku dhaceen magacaygu yahay aadan maxamed mahad oo loo yaqaano aadan suuley maanta waxaan joogaa eh, walaayada booco waxaan galay ciidamada hiiraan state waan ka soo tegey hadda walaayadan hoos joogaa walaayada waxaan jeclahay inaan ku hoos noolaado dadkii awalba ku hoos noolaa aan ka mid ahay sababta loo asaasay marka hore waxaa loo asaasay in walaayadii kula dagaalami rabeen ee wax xaq ku socda ma ahayn wixii xaq ku socdaa socdo cid walba oo hadda meeshaas jirtana waxaan u sheegaa in walaayada ciddii ku hoos noolada dhan ay ku hoos noolaatay timaado cid rabta ma lahan waa nabadgelyo aniga beertayda aan tabcahaya nin walba beertiisa intuu yimaado guryahoodii iyo beerahooda gumargaalkaa ka ceshtaan ha u yimaadeen anigu ah caali cibaar mahad aamiin libaana waxaan ku dhashtay magaalada booco waxaan tagay beledweyne ciidamada macawisleyda ayaan ka soo raacay waxaan go'aansaday duqaabahe intaan soo waco oo idhaa aabba walaayadii iga wargeey meeshaan anigu ma noolaa karo waa igu yidhi aabba walaayadu oo iga geeyey walaayadii sidaasaan uga tagay waanu umuday waxaan la joogaa walaayada saacaddaas la taagan yahay waa i cafiyeen qaar alla asiiyo meel walbay joogaan waa mahadsan yihiin waxaan idin sheegayaa nin walbow oo hadda ku jiro macawisleyda oo sidiidoo kale la- la qalday oo la socdo sida oo dhasaabo badan leh jaanisay haystaan jaaniska haystaan ha ka faa'iidaystaano hakana soo baxaan sida uu dhasaa badan leh walaalahood iyo walaayada iyo intii ehelo dhashay iyo dhulkoodiiba ha u soo laabtaano anoo magacayda leeyahaa cismaan maxamed cabdi oo ka imaaday magaalada beledweyne lamagalaay ciidamada dowladda ka imaaday gaar ahaan booliska muddo badan aan la shaqaynayo la socday haddaana an ogaaday inaan waxaan ku dhex jiray qalad cad ay yihiin an ogaaday oon iskiga soo baxay oo walaayada islaamka maanta aan u imaaday aan joogaa maxaan ku rahdaa booco walaayada islaamka aan u imaaday liisoo dhoweeyey waxaa waaye xabe xereg iyo indha maxaan ku rahdaa siga- sidasho walaalaha ay ugu qabaneen intii hadda qaladka ku jirtay oo sidan markii hore ani aan ahaay ahaydna inay kasoo laabtaana aan rajaynaa insha allah magacaygu waa maxamed cabdi aadan xuseen waxaan ka yimid magaalada muqdisho waxaan ka tirsanaa ciidamada booliska qeybta lixtamaad oo lagu tababaray xeerninac muddo eh, labo bilood ah gaar ahaan waxaan kasii shaqaynayay ex control afgooye degmoyintigaas waxaa waa shaqadiisa marka annagana waxaa waaya halkaasaan ku baadiyownay halkaasaan da kasoo laabanay wallaahi si wanaagsan ayaa liisoo dhaweeyey gacmo furan ayaa liigu soo dhaweeyey si wanaagsan aad aan u faraxsan ayaa liigu soo dhaweeyey waxba dhibaato oo lama kulmin wallaahi waxaan dhahayaa adinkoo iska xoogsada beriina iska fasha ayaa idin dhaanta intaad meesha ku qaldoom leedan iyo kuwii hadda dib dib dib soo qoran doono oo wax fiican moodaya inays kusoo qaldamo aanu sheegaya wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriir ah u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka gaalada kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid marwan mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar qorshaysan ku galay xero muhiim u ah cadowga allah oo ku taalla gudaha dalka maali xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee lagu sheegay in weerarkan uu ahaa mid qorshaysan oo gaar ah lagu beegsaday garoonka militariga iyo goobaha ciidanka riddada maali lagu tababaro ee ku yaal magaalada bamako howlgalka noociga ayaa allah fadligii u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana mujaahidiintu si hordhaca u xaqiijiyeen in weerarka uu dhaliyey khasaare xoogan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed deerado dhowr ah oo kuwa dagaalka ah ayay mujaahidiintu xaqiijiyeen inay ku gubeen weerarka ay ku beegsadeen garoonka diyaaradaha ee militariga xukuumadda riddada bamako ilwaraadyo ku sugan caasimadda ayaa soo sheegay in aroornimadii hore ee shalay mar qura laga warhelay qaraxyo ka dhacay saldhigyada militariga ee murtadiinta maali ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale xarumaha tababar qaraxyada ayaa lasoo wariyey inay xigeen rasaas xoogan oo dhowr saacadood ka socotay xarumaha la beegsaday dhankiisa ciidanka riddada maali ayaa sheegay inay la kulmeen weerar uu ku tilmaamay in uu ahaa mid argagixiso wuxuuna si gaara u tilmaamay in dagaalyahanno jihaadiyiin ah ay beegsadeen dugsiga tababarka ciidanka ee faladii ee ku yaal magaalada bamako waxaana ka gaabsadeen inay bixiyaan faahfaahin ku aadan weerarka muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhaawaqa rasaas culus oo ka dhacaysa aagga ay howlgalka gaarka ku beegsadeen ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin howlgalkan ayaa kusoo aadaya xili tirakoob infogarafig ah oo ay baahisay muasasada zalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin lagu xaqiijiyey in howlgallada militari ee mujaahidiintu ay fuliyeen bishii lasoo dhaafay ee safar oo keliya allah fadligii lagu dilay shan boqol iyo toddobaatan askar iyo saraakiil isugu jirta oo murtadiin iyo siriibiyiin ruushiyaan ah mahadsanid xaaris wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo gebagabaysay xamladii dacwiga ahayd ee loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa inoo haya kadib muddo soddon maalmood ah oo si habsami leh uga socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool waxaa dhowaan lasoo gebagabeeyey xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo bulshada muslimiinta looga digay waxyaabo dhibaato ku ah akhlaaqiyaadka iyo badqabka bulshada munaasabadii gebagabada xamlada oo ka dhacday degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ugu horeyn waxaa kelimad tawciih ka jeediyey xafladda sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimaaudiinka ilaahay meyle subxaanahu wa tacaala ma handejiynay qur-aanka moxamed oo niyada ku saarto dadku mugdiyaalka nuurka haddaan saarto ilaahay idin jey ilaa siraadi alcasiizi alxamiid allah casiis alxamiidka ajidiya intay kaan ansaarto aanintaas may nagadaasa marka waajib yaa nagadaas si ilaahayba tilmaamay oo ummadala kale khitaabay ilaahay meere waltakum minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cani lmunkari wa ulaa'ika hum almuflixuun marka arrintaasna arrin waajiba nagadaas wey ummado dhammaan waajiba ka nagadaas laakiinma macruufka saayo oo munkarna dareemo ama shayka inay ku hadalo ummado in sheego yaa nagadaas wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wadiifadii ambiyada ilaahay handiriyu dacwada dhaqankii ambiyada ilaahayu wali ambiyada ilaahay markiroonka shaqeeyayahu marka wal inuun annaka shaqayno maadaama warahatul ambiyaa culimmada yihiin annaka shaqayno hamiin iyo maalan marka dacwadaas inay dareerto daraadee maylin jideeyey jihaadka naftiis intaasi kadib waxaa munaasabada kelimadan ka jeediyey suldaan cabdiwaaxid oo ah suldaanka beesha lawaaye maylafada waa miirta in la qaado haddii liin shal damboyn macnaha walba ma dareerayaan in kala dambaynta la qaado nidaamka la qaado umarada warsho la qaado walaa amiirkanu fariintaha farihana deerti qoraal hagnahan iyo deerti inuuna qaadanaan dadka qaadadaa kooku aana samicnaa waa daacnaalana waana qaadadaan waana qaadanay walay una deerinana insha allahu geysiyaana dadka tantiroogana inyo dadka geysiyaan yoona isku dhaafaan dhanka baaqa insha allahu ilaahayna hanii anfacalana tan kaleed gaala warshee dheegahaytan walkale waa iskula tabay marka soomaali gudaasha baa laysa galanyi intaas dhanna mayliin waalay muslimiinta lay la baabi'iyo lafadahaay haan inis goodiya warsho yoo maska jaraan macnaha muslimiinta gaalaka baabi'i lafadee in gaaladan laku digtoonaadnamiyo ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada boqol sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona goobta kaga dhawaaqay in xamladii dacwiga ahayd ee irshaadul ummah lasoo gebagabeeyey wixii hadda ka dambeeyana uu bilaaban doono fulinta awaamirtii kasoo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab insha allahu tacaala xamladii niin socotii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad inta niinka gabagabaysanta geeko taariikhda totobanka bil rabiul awal kun afar boqol afartan idli laga bilaabo barye iyo wali ku dambeeya may la amranya tanfiid ciidamada xisbada ciidanka loolanka talagalaya jara insha allahu tacaala oo meel kasta wilaayada ee mara doono lugta saara doonan munkarka haddii gurya lahag sheega wal galay ogaaw shareedaa qabta mana hoob guruu munkara lahag sheega ilaar moobeeladii wiinaayaan oo sawirada lahayan ka jaraan ama meel raa jaada laka gade ama tubaaki laka gade laar ma in amrinyiin walaalaha anfasahanyiin shareedan anfasahday in yo galaan mana bilaa istiidaan lankweydi omale hoob laha hel war haqiiqe eh wal gale wali talaabee hakiin batonhe shareeda islaamku markaasa lan fiiriya insha allahu tacaala tanfiidkaasaa niin bilaawda doon haddii ilaahay ogolaado jazaakum allahu khayran mudun wal siin qobadi muslimiinta may la raay hantadiyo maalsho eeda lanku fikiraay wal ilaaliyaay mudi lan qobadi moobeelka oo kale may lari iyo bacyaawun walaawan may la raay muddo beli ahashtaan ismoodii mayna jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo bilihii lasoo dhaafay si habsami leh uga socotay wilaayaadka jubbooyinka gedo baay bakool iyo hiiraan wilaayada bakool ayaana ka mid ah wilaayaadka soo gebagabeeyey xamladaasi kadib muddo bil ah oo si dardar leh uga socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa si kulul u weeraray murtad gurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhexeeya murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba cabdi ismaaciil samatar oo ah senatar ka tirsan aqalka sare ee kooxda riddada soomaaliya ayaa mar uu warbaahinta waraysi siiyey waxa uu weerar afka ku qaaday madaxa kooxda riddada murtad xasan gurgurte murtad cabdi ismaaciil samater ayaa xasan gurgurte waxa uu ku eedeeyey inuu boobay hantidii caamka ahayd xukuumaddiisana uu musuq maasuq hareeyey taasoo ah mid si weyn uga muuqanaysa gudaha kooxda riddada soomaaliya waxaa sii xoogaysanaya siyaasadii kala fogeynaysa dadka uu madaxweynuhu dirawal ka yahay waxaa sii xoogoobaya dagaaladii sokeeye gobollada ka dhacay ayaa sii xoogoobaya xundhurtooduna waa xamar waxaa sii xoogoobaya oo laxaad yeelanaya musuq maasiqii xoolihii dowladda tilmaam haddaan kaa siiyo dhulkii dowladda ee la boobayay meeshii ciidamadu hay lahaan jireen bangaaliyada la odhan jiray meeshii wasaaradda howlaha guud lahaan jirtay safaaraddii hore maraykanka ka soo horjeeday meeshii dekedda marka laga soo saaro hantida la dhigaya dryportka la odhanayay airportka muqdisho ee aadan cabdalla lagu magacaabay oo la doonaya marka sanad iyo badh laga shaqaynayay sidii loo rari lahaa ee meel loo geysan lahaa ee dad gaarihii hay u yeelan lahaayeen oo xasan xulafadiisa ah iyo qoloyin reer ajnabi oo dibadda ah dekedda qudheeda badda in la raro oo dad masaakiinta inta la dulgeeyo oo waqooyi ka xiga muqdisho dadkaan masaakiintaana laga saaro dad gaarihina ha yeeshaan eena qaran hantideed hayna noqon ayaa laga shaqaynaya oon soo ogaaday dhowaan dhulkii baanku ahaa ee jaziira hodheelka jaziira ku garab yaalay waa ta la xaalifiyey marka waxaa sii xoogoobaya musuq maasiqii boobkii kala fogaantii dadka qabyaaladii dagaalkii sokeeye sidoo kale waxa uu tilmaamay cabdi ismaaciil samater in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay siyaasadda arrimaha dibadda isagoona weerar ku qaaday wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada iyo safiirka cusub ee kooxda riddada u magacooday dalka maraykanka waxaad arkaysaa waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda iminka jooga wax allaaliyo wax uu ka og yahay amuuro dibadeed iyo taariikh amuuro dibadeed ma jirto maalin dhoweyd xamar buu ku qabtay oo jaraa'idka la hadlay dee waan yaabay wuxuu ku hadlayo wax diblomaasi ku hadlo maaha taariikhda etoobiya ma yaqaano taariikhda maraykanka ma yaqaano ta yurub ma yaqaano diblomasi waxba kama yaqaano laakiinse dee xasan buu u adeegaa safiir ayaa loo soo magacaabay maraykan safaaradda maraykanka ee washington joogta waxa weeyaan safaaradda inoogu muhiimsan adduunka ilaan waxaan doonaynaa maraykan inaan qarcino ninka iminka lasoo magacaabay ee lasoo ogolaaday waa nin dhallinyara oo sidiisa kala quman laakiinse amuuro dibadeed weligii kamuu shaqayn daraasad kumuu samayn cid ka hoosayso washington joogto consularsi wax la mid ah oo la adeegta isagana jihaysa ma jirto marka waxaad arkaysaa saaxiibkaa gee halkan walaalka halkan gee abtigaa halkan gee ayay dowladnimadii noqotay hogaamiyaha kooxda riddada xasan gurgurte ayaa waxaa in dhawaalaaba mucaarado xoogan oo kala kulmayey xildhibaanada kooxda riddada iyo weliba kuwa sanatarada ayadoo dhowaanuuna ahayd markii koox ka tirsan xildhibaanada kooxda riddada shir jiraad oo ay ku qabteen magaalada muqdisho ay ku shaaciyeen inay yihiin koox mucaarad ku ah xasan gurgurte islamarkaana si weyn uga soo horjeeda aad buu u mahadsan yahay abuushayba warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته